munaasabadan waxaa ragalow ku jaraya xarunta hema bookiis ee ka weeldhadaasi magaalada gibil ayaa weliba ku qeybgalaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda walbarashada iyo sayniska somalilan maayarka magaalada gibiley salaadiin qaybo shalgadiisan ee bulshada iyo marti sharaf gala maamuluga xarunta hema bookis mustafa boos ayaan kooreyntii weliba uuse sharaxaya ahmiyadda xaruntan leta bulshada gibileya
runtii xaruntan hema bookis oo ah xaruntii shanaad gobolkii shanaad ee laga furo marka gobolada jamhuuriyadda somalilan la eegayo waa gobolkii shanaad inaynu caawa ka yeegleelno ama aynu ka bilowno xaruntan gobolka gabiley sharaf weyn iyo qiimo badan bay noo tahay waanan ku faraxsannahay hema bookis inaan gabiley keenno xaruntu runtii adeega ay qabanaysaa waxa u badan yahay adeega waxbarashada oo ilmo kastaoo gobolka gabiley ku noole si uu helo adeeg waxbarasho oo gurigiisa uu ku helo markaa baahi ballaadhan bay maamulayaasha dugsiyada iyo ardayda iyo waalidiintu mar kasta waxay ku weydiinayaan buuggii manhajka halkeen ka helayaa halkeen ka soo qaadanaya goobo laga yaabaa inuu ka waaya ay jiri jirtay markaa bugaagtii manhajka waxbarashada somalilan min keji ka bilow ilaa dugsi sare soo gaadh caaw waxay noogu diyaar yihiin hema bookis waxaana ku mid ay martida iyo ku qeybgali munaasabada daafuurka iyo ka ammaaneen maamulka xarunta hema bookis dadaasho keeyadan arrimo walbarashada iyo doorkii kuga hadlayaan wal akhriiska iyo noonku hambaliyay xaruntan cusub ee ku furudeen magaalada gibiley waxaan u jeednaa waxaa laga yaabaa inaan halkan ka socdaali jiray oo aan tegi jiray hargeysa iyadoo dantaan u leeyahay keliya ay tahay inaan carruurtooda buug soo iibiyo baritoole waxaan halkan ku casuumi doonaa haddii ilaha idhaahdo labayo tobankii arday ugu sarreeyay itixaanka lababilodlaaha oo shabin samayn doona oo qaadan doona haddii ilaha idhaahdo dee sarfiska waxaa ciddii infasma gelisay oo keliya kama faa'iidayso waxaa ka faa'iiday dadka loo soo dhoweeyey ha waxbarashaana waxaa leenahay hambaliyo annaguna baahidii jirtay eenu u tegi jirnay hargeysa dee ilahay baa noo soo dhoweeyo kor haddii magaaladeenii au noogu keena mustafe dee qayb lixaad laanu ka qaadan doonaa iskuulka irshaad wuxuu noqonayaa iskuulkii ugu horreeyey markaa macalimiintii iyo maamulkii ka qayb qaatay samaynta manhajkaasi ingiliishka inaanu ahayn oo hadda ay soo gaadhay inay shan gobol marayso rudhahaantii aad baan ugu faraxsannahay oo rudhahaantii waalidiintu waxayna weydiinaya in fara badan mar kasta oo iskuulka yimaadaan manhajkii bugaagta ma haysaan manhajkiina caasimaduu yaalla caasimaddiina waxay baan transportation waxaan aada ugu mahadnaqaynaa shirkadda heemo iyo maamulkeeda inay garteen inay gobolka gebile ka furaan baraaj qaybta kejiga oon aad iyo aad ugu baahnayn markaa aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay haddaan nahay dugsiga albaarinta almarwa waalidada iyo ardayduba kolley dhibaato badan bay ku qabeen inay helaan buug si ay u helaan waxay u doonan jireen caasimadda hargeysa aad baan ugu mahadnaqayaa mulkiilaha mexeradan oo run ahaantii ka furay mexeradan gobolka gabiley
war farxad leh oo gabiley u soo kordhay taasoo wax weyn kharash badan kaga bixi jiray nooligoo keliya in ay waalidiintu ay hargeysa ugu doonaan in maanta ay ka helaan halkan annaga waxa weyaan xarunta dhalinyarada gabiley iyo waxaweyan bulshada reer gabileyba waanu soo dhoweynaynaa ka dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda walbarashada iyo sayniska somalilan cabdikariin saciid bustaale oo xarigu ku jari xaruntiya sheegay ininka wasaarad ahaan yoola shaqeeyay doonanga sumcad iyo sharaf bay noo tahay meherad ballaadhan oo bilic wanaagsan oo adeegyo kalena ay ku dareen waa uga mahad celiyaynaa waa idin hambaliyaynaa mustafe waxaanu leenahay ilaahay bilow khayr qaba ha idinka dhigo annaguna si gaar ah macmiil gaara baanu noqon doonaa waayo waxay ku soo hagaagtay wakhti aanu la wareegnay maamulkii waxbarashada hoose dhexe oo guud ahaan sagaal iyo siddeetan iskuul oo gobolka ku yaalla aan mas-uuliyaddooda gacanta ku hayno haddii manhajka gaarka ah ee ay bilaashka wasaaraddu u bixisaa uu yaraado dee waxay noqonaysaa halka koowaad aynu runtii ka kabana inshaa allah